bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hami fayla saaxib yaala ka dhowaada warka hameynimo ee raadiyaha warsan qodobada unasin haynona welibaa ku mid eh wasaarado bii-ada maamul goboleedyada iyo tan dowladda federaalk soomaaliya iyagii ka shir weliba usan ku furmay magaalada baydhabo waxaanu ku meelbiirnay maamulka koonfur galbeed soomaaliya kaliga ciidanka dowladda ee gobolka gadin weliba uusa sheegay in laha afmeeri dagaalkii kudhiig degmada buulaxaawe ee gobolkaas gadow guddoomiye maxkamadeed oo qarax markaasi la kadiliyay cabdiraxmaan cabdishakuur oo ee siyaasi soomaaliyeedna weliba uusa sheegay in soomaaliya nasiib daro waqtigan iyo haysata baarlamaanka galmudug weliba idiyoongaadina codsi kukooyi madawiiniga maamul goboleedkaas qoorqoora gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya iyo reer dalka reer waa guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo reer dalka hanka nagadi guddiga baarlamaanka soomaaliya oo markaasi shalay magadhowi guddi markaas ku shegayo howlowka xildhibaanada cusub ee dowladda federaalk soomaaliya doorashada dareerta iyo weliba geekiyo bilaawina shagada titiyo akhbaaraadka banaankana weliba kumid ee kuuriyada koonfureed oo markaas lakoyti farsamo fudud oo la kabaarow caabuqa coronaviruska
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
lamada bilo saddexaad sanadka labada kun iyo labaatan ku hamiinimo dhugunsidayaal isniin ow talaadin iyo hagalhayta intaas weli hayno qodobadii warkaan hamiinimo aan ku weynaayey in diyaar garoobay soo faahfaahsan wasaarado bii-ada maamul goboleedyada waa maamul goboleedyada koonfur galbeed hirshabeelle iyo dhammaan maamul goboleedyada soomaaliya ku jira iyo tan dowladda federaalka yageeka shirwalibaas uun ku furmay magaalada baydhabo oo xarun kumeelbeeran ee maamulka koonfur galbeed khaalid iyo faahfaahinta warkan hamiinhaaye
shirka arrimo deegaanka ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo geega baydhabo ku furumi maybana ha ku qayb galay wasiirada deegaanka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe maybana muddadiisu dareer shirkalinku hadala doonee joogteeyowka yalaayowka gooyowka dhirta dhuxullo iyo abuurowka nolol kale qaar ku midda wasiirada deegaanka dowlad goboleedyadiiyo ku hadali
arrimaha muqaalmentiga iyo wasaaradda caalamada xoolaha barnaamijkaas maanta dufurna koo magaalada baydhabo oo laga hadli doono kolley ejantihiisa iyo is waxaa furi doona ujeedi doona wasiirka caalamada xoolaha anigu kolley loo heli lahaa tamar us lagaga maarmo iyo sidii dhirtii aynu goofinay ee dooyaha qaaday aynu ugu abuur lahay dalkeena dib u noocin reer koonfur galbeed ku guulaystay inay noqdaan culadii ugu horreysay ee markii gelisay shirkaas tan walaalin baan baydhabo joognay magaalo soomaaliyeed oo nabada oo si fiican loo soo dhaweysay baan labadaageedla joognay
wasiirka xanaanada xoolo iyo dhirta ee soomaaliya xuseen maxamed xuseen iyo garwadan ku haaya shirka maybana usu ku hadale siyaasadda wasaaradda xanaanada xoolo iyo dhirta daaqaya engedegsanta gooyowka dhirta usoco sheegay in wasaaradii talaalo doonta hal milyan oo geed silin yareeya nabadguurka deegaanka gudaheeda dowlad goboleedyadoo dhan waxaan si tijaabo ah dowlad goboleedyadoo dhan shanta dowlad goboleed waxaan ka qaybin doonaa mid walbaba lix boqol oo gaas haamankii ah iyo burjikadeeda iswarata oo lacag la-aan waxaan loo qaybin doonaa waxaan la siin doonaa dadka tabartaya iyadoo lala kaashanayo dowlad goboleedyada waxay dil ugu tahay sidii loo yareyn lahaa isticmaalka dhuxusha waxaana rajaynaynaa intaas inay kasii barato oo nambarku kasii kordho marba marka ka dambaysa waxaan ka codsanaynaa shacbiga soomaaliyeedna inay abuuraan oo qof kastoo bani aadan ah oo soomaali ku nool hadduu hal geed abuuro waxaad garanaysaan toban milyan oo geed ayaan helaynaa soomaaliya maanta daqiiqadii waxaa lagu qiyaasay intaasoo kun oo geed in laga jaraayo
madaxweynaha koonfur galbeed oo furay shirkunya sheegay inayo mamnuuc ku ate mid la jaro dhirto use oo ballan qaaday in deegaanada koonfur galbeed linkadhoob iyo doogna dhuxul qurxiyo bilicdeeda iyo quruxdeeda ay soo muuqato oo waqtiga meel gelila iyo meelaan geli lahayn isku mid maaha waxaan ahaa marka wax badan oo laga soo sheekeeyey oo lagu celceliyey in meel kasta uu joogno la joojiyo jarista dhirta iyo xaalufinta deegaanka deegaanka aan la xaalufinin dhirtana aan la jarin lagu bedelo abuurista dhirta iyo ilaalinta xaalufinta lagu bedelo oo dhirtiina la ilaaliyo xaalafintiina laga joojiyo intiina la abuuro dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaan ballanqaadaynaa inaan deegaanka koonfur galbeed aanan dhuxul laga dhoofin waxaa jirto degmada faraawe waxaan ugu tagnay dhuxul tiro badan waad kuwaan hadda meesha ku sawiran ayaga lasoo sawiray saan oo kale ah yaad waxay yaalaan
taliyaha ciidanka dowladda federaalka soomaaliya ee gobolka gedo ayaa sheegay in iyo af meereen dagaalkii kudhiyi degmada buulaxaawe ee gobolkaas gedo weliba xaalad degnaansho ee wakhtigan lagu dareemahaya degmada buulaxaawe ee gobolka geda meelaas oo geeka dagaal hoogan oo jeesiday khasaare dhimasho iyo dhaawac in iska jara ka dhamari ciidamada dowladda soomaaliya iyo haan maamulka jubbaland dagaalka kudhiyi degmadaasiya weliba usa kafaafay deegaanada xuduudo eh ee markaas dhindhiga magaalada mandheere higa walina markaas isku dambeeyey dagaalka gureed markii ciidanka dowladda iyo weerar goob iyo roogeen ciidamo usawadadii wasiirka amniga maamulka jubbaland cabdirashiid janan iyo weerarka dhaadeen taliyaha ciidanka hooga dalka soomaaliyeed ee gobolka gedo korneyl maxamed cadow cali sanka ee sheegay iniyo afmeereen dagaalka kudhii xuduud beeneedka kenya isla markaasna xaaladii ay ku too degan sidii suwarkan diki weliba uuse sheegay inii iyo ku awood roonaadeen khasaarana iyo deersiyeen dad uusaka sheegay iniyo taageero iyo ku helaayeen ciidanka kenya isla markaasna dagaalka kudhii iyo markaas ku qobsideen gaadiid baabuur dagaalka lan adeegsadow sidii isu warkandhiki aanku dambeyntii waliba uuse sheegay in intii isu dareeray dagaalka iyo ciidamada kenya ee xuduudaha rooga madaafiic dhowr iyo markaas ha ka tumeen degmada buulaxaawo oo iyo markaas minatana dudumiyeen madaafiicdaas majara mas-uul markaas ku tirsan maamulka jubbaland oo si rasmiya markaasan ku hadlay dagaalka geeka kudhiyi intaan dhexayta magaalooyinka buulaxaawe iyo mandheera markii laku reeba warar markaas laka daabaci warbaahinta jubbaland guddiin iska jara lamada min ee baarlamaanka soomaaliya oo shalay markaas la magadhowi isla markaasna ku shagay doonaa diyaaryowka xeerarka sharciga doorashooyinka qaranka iyo geeka shagada tiitiyo bilaawdeen cabdinaasir axmed mayow iyo faahfaahinta warkaninhay shalay qorara kubahi gudoomiyaalka lamada min ee baarlamaanka soomaaliya yamaba laka magacaabay guddi ku shaqeeyow diyaaryowka xeerarka dhammaystirow sharciga doorashooyinka qaranka guddigaas oo ka kooban tomiyo todoba xubnood oo laha kushal xuli xildhibaanada lamada yameba haddii gudigareennada shaqadii lagu igmadiyey ee diyaaryowka heerarka sharciga doorashooyinka qaranka sanatar xuseen sheekh maxamuud oo ku mid ah xildhibaanada minka kore waana ku tirsan guddigii la sheegay inay howliyo bilaabeen waana sugahayaan heerarka shal ee deegaamaynta kuraasta heerka xaqiijinta qoondada bilaanta heerka doorashooyinka xildhibaanada lamada nin ee ku jeeda gobolada waqooyi somalilan iyo heerka xuquuqda matalow gobolka banaadir guddigan guddi ka kooban labada aqal sidaad aragteen waxa ay dhamaystirayaan shaqadii sharcigii doorashooyinka labada qala antaxiyeen madaxweynaha uu saxiixay waxaa ka dilnaa dhowr arrimood oo muhiim ah oo ay ka mid tahay sida warqada ay kusoo baxday aad ku aragteen maxay ahayd wala xeerka deegaamaynta kuraasta ama waxa la yidhaahdo constituencyga in kuraasta deegaanada kala geeyo waxaa kaloo ku jira gabdhihii boqolkiiba soddon ay murashaxiinta xisbiyada noqonayaan sidee lagu xaqiijina arrintaas gobolka banaadir iyo sidee xuquuq uu ku yeelanaya iyo kuraasta somalilan nafteeda sidee looga soo dooranaya marka arrimahaas oo xeerkii golaha shacabka iyo aqalka sare socodka madaxweynahan uu saxiixay oo la yidhi xeer gaara kasoo baxaya ayaa mataqaanaa haddii alla idmahayo la rabaa in lagu xaliyo sharciga doorashada waa sharci laakiin waxyaalo kaamid u baahan ayaa jira oo xeerar kaabaya xeerarkan marka sharcigaas ayay kaabi doonaan su-aalo badan oo kudhex jiray oo sharciga uuna xallinin waxaa laga soo saari doonaa xeerar gaar ah xeerarkii gaarka ahaa uu kani ka mid yahay kuwan ay ka mid yahay haa waa sidaas baarlamaanka federaalka soomaaliya marka uu soo noqdo ayaa haddii alla idmo loogu celin doonaa insha allah waa guddiga weli soo imaanay oo waqti ma qabsan timetable ma samaysan waa arkaynaa waqtiga ay qaadato marka guddiga isu yimaado shaqada baaxadeeda iyo ayaan ogaan doonaa insha allah sidaasaan rajeynaynaa in waqtiga baarlamaanka ufasax ku jira lagu dhamaystirayo
waayahay ilaa mahadsan yihi warbixintaas weliba markaas nirdiriirsiyaayey cabdinaasir axmed mayow oona ka edinaytay guddi baarlamaanka soomaaliya shalay markaas iyo magdhaweyn waana ku sheegay doona xeerarka diyaariyawka doorashooyinka qaranka oo geeka shadatiitoo bilaawen wararka lukuweelahay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa weliba ayuu sheegahaynay in mardhow ay timilaas usukudhii qarax markaas uuse ka amooday guddoomiyihii maxkamadda gobolka sool ee somalilan xasan sheekh goobjoogayaal iyo waliba ayuu sheegahaynay in guddoomiyaha baabuurka kiijay qaraxa markaas dhankiiri islamarkaasna uusa amoodi dhaawac culus oo markaasa ku deeriya qaraxaas ciidamo ku tirsan booliiska somalilan yaa weliba ayuu diirina meelo qaraxa usu ku dhihiyo oona markaas dadka ka nool magaalada laascaanood iyo eed markaas aan ku nahan afalkan oo ee koo markaas ku cusub magaalada laascaanood wali warare oo ka ziyaada warkaas weliba ka dhugsad doontana wararkan higa iyo barnaamijyada idaacadda warsan siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur ana guddoomiyaga xisbiga wadajir iyo sheegay inay nasiib daro yeeta dagaalka kudareeda beritaxaawo kaasoo dhexeeya ciidanka dowladda soomaaliya iyo haang markaas ku amar qaadadow wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid janan qoraal usa hadhigkii bartis twitterka iyo waliba usa ka sheegay in uuse dagaalkaas cambaareeyow islamarkaasna uuse sheegay inay nasiib daro yeeta in ciidamada lankatirageli ini iyo sugaan ammaanka soomaaliya iyo weliba la dagaalamowka al-shabaab ini iyo weerar ka qaadan dowlad goboleedyada dalka weliba uusan cambaareeyay rabshado markaasa hormuudka iyo ku ataa dowladda federaalk soomaaliya welina markaas uusa sheegay inay nasiib dara iyo ataa arrintaas dadkii meelo ka amooday weliba mas-uuliyadii oo dhaadeeya madaxdanka sareyka ee dowladda soomaaliya yeeri cabdiraxmaan cabdishakuur oo warka ku hadali dagaalkii geeka kudii buulaxaal baarlamaanka maamul goboleedka galmudug waliba eed iyo ongaadina codsiku kooyi madaxweynaga maamulkaas jubbaland waa galmudug madaxweyne ku-xigeenka galmudug xali daahir ciid iyo waliba usageeka horseeday golo sharci dejiyowka ee dowlad goboleedka galmudug soona markaas wakiilku ah madaxweyne axmed cabdi kaariya qoorqoor madaxweyne ku-xigeenka iyo waliba usa waa ku horjeediyey xildhibaanada hadal dhiniyo badan quseeyey sida amuuro amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha war in uusa codsiday in markaas lan kordhiyay muddada ee hadhisowka xukuumadda galmudug walina xildhibaanada sagalanteega iyo inka ansixiyana dalabka madaxweyne ku-xigeenka iyoona markaas ankadari muddo bil e oo ka eg soddon iyo kowta maarsa bilan una kuguda jirna ee sanadka lamada kun iyo labaatanka madaxweyne ku-xigeenka iyo waliba uusan mahadnagay fursadda la siiyey islamarkaa islamarad ahaantaasna uusa bogaadiyow howlo markaas shaqada ee baarlamaanka galmudug iyo haayaan guddoomiyaha golo shicibka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed sheekh waa maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo wafduusu hogaamiyaayay oo safar markaas aan ka boqanayay dalka jamhuuriyadda jabuuti iyo geeka reer dalka dib haankanagadi guddoomiyaha intii uusa roogi magaalada jabuuti weliba uusa ku dhiibgalay kulun la kufuri kalfadhiga siyeedaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda jabuuti welina uusa khudbada ku jeediyey furitaanka kalfadhiga siyeedaad ee baarlamaanka dalkaas jabuuti usoona sa dheer markaas anku hadali xiriirka walaaltinimo ee kuwada dhexeeya lamada dal soomaaliya iyo jabuuti kaas oo ka eedan walwada qubsadow guddoomiyaha golo shicibka weliba uuse garoonka diyaarado ee ciidan idaaha ka dhawaayeen wafdiga usu hogaamiyayay usuuba mas-uuliyiinta waa mas-uuliyiin ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya meelo warkaas kula dareertan saaxiib yaal idaacadda warsan ee baydhabo dowladda kuuriyada koonfureed yaa weliba yeela koyta ee farsamo fudud oo markaas la kabaaro cudurka coronaviruska kuuriyada koonfureed oo ee wadanka lamaad ee shiinaha kuuriyad markii usa saameeyey ama saameyn weyn usa kuweeladi caabuqa coronaviruska yaa weliba yeela koyta ee dowladaas fikrad markaas sahlan dadkana markaas lagu kabaaro jiridaas inta badan gobolada dalkaasya weliba la furay goobo dadka markaas baabuurto iyo wadadan la kabaarow yoona markaas dewaayo ona markaas un wadana qalabka walaa la kabaarow adeegan oo markaas langorodow drive duru iyo weliba inta badan laa lankagordaya maqaayido ama laka isticmaalay maqaayido mashquulka eh iyo weliba mehrado kale ee markaas lakudukaameysadow waxaana ku mid ah qubrada dhinaga caafimaadka ee caalamka iyo waliba yo sheegana in habka dardarka dardarka kudareeda ee markaas kuuriyada koonfureed iyo ka baarasa cudurka coronaviruska waana dowladaas iyo lakoyti eetato markaas eed iyo eed lahandhawaayo waana iyo ka faraxsan yihiin dhugunsadayaal warkii kuladaraadkan raadiyaha warsan antaninka donye lankii warkaana dhaaf waliba usreed iso oo qoraal iyo weliba dhegeysiya unku arago kore horta internetka una kalena ee websitekaana warsan radio com intii warkan warkahigreetanku kulmi doogna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu